سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal ilaahay xamdigii subxaanahu watacaala waxaynoo bilaabmi doonaa saaka sharaxii uu matnigii yaraa ee koobnaa laakiin khulaaso uu ahaa fanniga bidaayo fiicanna uu ahaa uu lahaa ama shuraaxdiisii mid kaba mid ah baleyna shuraaxdiisu aad bay u badan tahay iyo xawaashidiisu wax madbuuca iyo waxaan madbuucba ahayn ee sharaxan imaka yar waa sharax malaa shuraaxdiisa kuwii uga dambeeyey kaba mid ah taas bal asalkiisu wuxuu ahaana waayo waa duruus la bixiyo dib loo orwiyey unbaabuu ahaa ama kitaabkoo la aqreeyey cibaaradii sheekhuu kuga sharxayo dibna u yar habeeyo dib uu madbuceeyey unbaabu yahay si isaguba inoo sheegi doonee taasba weeye de waxaan u ihtimaamaynaa markaa matiga waan laqbayn doonaa un haddii aan la idhaaho ee waxaan u ihtimaami doonaa un sharaxa iyo wixii kuba sugan haddii aan la idhaaho waxaa la arkaana dabacaadku ayay kala duwan yihiin dabacaadkii berigii hore hooyo dadkii markii hore jooga dee toban sanood in ka badan bay ama dhowr iyo toban sanood male way ku dhowdahay oo dabcadaasoo mala dabacaadkii hore kitaabka ahaa dabcadan dambe yaroonna waa dabcad dambe oo imaka dabacaadkii kitaabka horta waa dee sharax ka iyo un ee dabacaadkumaa yar kala duwane laakiin ishkaalka jira waxa weeye markii hore taa umaan baraarugin omaan eegin waayo dabcadaydii hore umaan haystay in dabcadan dambe ay ziyaadaad leedahay aan dabcadii hore kuba sugnayn meelo qaarkood ziyaadaadku cibaaro uu yar bedelay ama wax yar uu kordhiyey meelaad noqon doontaa laakiin meelo oo kale halka mabaadi'da markan dee guuday funuunta kala duwan ba culimmadu bilowyada ay ka hadlaan fanni kasta mabaadida tobanka ah oo taasoo kale dabcadii hore kumay sugnayn halkana way kuga sugan tahay oo kale dee waana dhici karta iyadoo dadkii markii hore kitaabka aan la haysan haddana dadkii dabcadan dambe haystay ayna dabcadii hore haystay iyagana uu ishkaal kuga yimaado holow kitaabkiina weli aan magaaladu soo gelin saade waa safarra maqano alaala arkaa inuu sooba galo insha allahu tacaala bal markaas waxaweye horta muqadimadii baan eegaynaa muqadimatan waa islamid labadooda muqadimadanayn taqdiimka uu leeyahay sheekhan kale ee dusha kuba qoran ee axmed ibni cabdillahi ibni xumayd layidhaa ama xamiid iyada kaama aqriayo waa taqdiim iyo horraac mid kitaab kale uu ka sii hadlayo sii tacriifinayo ee muqadimada uu leeyahay sheekhan ah kitaab kale walibana halka uu dabacaadka dabca uula iyo taaniya kala hadlaya intii muqadimada ay taama taabanaya laakiin waa muqadimadan ficlan kitaabka toos u taabanaysa sharaxiisana uu kaba hadlayo habka uu ku socdayna uu sheegayo taas baan taabana halka uu muqadima kaba cabire uu leeyahay fawsaan fawsaankan shaarixiina ma aha dee ninkan caalimka ama hay-atu kibaar culamaad sacuudiya kuba jira weynaa loo yaqaane saalex ibnu fawsaan alfawsaan taas maahae dee kolley ma garan kara calaaqo ama qaraaba inay ka dhacayso oo xaggan ama reer ahaan alfawsaanta waa nin kale oo dee kolley kaa ka daayar weyn in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشhد أن محمdا عبdه ورسوله أmا bعd wuxuu ihi شhaarxu fahada kani شharxun waxaana ishaaradu ay tahay waa waxan dee muxtawahan kitaabkanba waxaana kolay daahira intan inay ka horeysay kitaabka intiisii kale oo dee saasoo kale wax maxsuusa iyo kol aduu maktuubba yahay fahada kani شharxun sharax weeye wajiisun kooban oo calaa waraqaati imaami alxaramayn imaamka imaamulxaramayn ku shuurooday ee laqabtaasi ay u noqotay kitaabkiisii koobnaa ee waraqaadka uu ku magacaabay sharax kooban oo kaa ee waxa weeyaan u sugnaaday weeye oo aan kuba sharxay fii usuuli lfiqi waraqaadka ahaaday fii usuuli lfiqi dee ahaa cilmigan usuulu fiqiga raacaytu fiihi waxaan ilaaliyey buu yihi xagga sharaxan suhuulata alusluubi waa dariiqada iyo usluubka dee kalaamkiiyo cibaaraadka uu kagaba cabiraya taa sahlamideeda ay sahlan tahaye wax sucuubi aanay kuba sugnayn taas baan dhowray wa ibaaxa alcibaarati cibaaradana caddaynteeda aan caddeeyo oo aan ku sii caddeeyo biiiraabil amhila marka hore uslub fiican yeedo ayaan kuba qori laakiin marka labaadna inaan sii caddeeyo cibaaradii ama taasoo aan ku caddeeyo biiiraabil amhilati amhiladu dee inta badan shay mujmal ahaaba ama shay baa dee caddayntii loolaba yimaadaa haddaba oo waa jus-iyaad wax kulliya ama wax dee bal markaa ka yaru roon adigu bal caddayntii loolaba yimaadeen amhiloon soo arooriyo si cibaaradu ay u furfuranto loo fahmo ay u caddaato taas baan ilaaliyey buuhi wa aslu haada sharx sharaxan asalkiisu oo sharaxan wixii dee gundhiga u ahaa ee markii hore bilowgiisii ama asalkiisu ahaa duruusun duruus waaye ayay ahayd duruustaasoo alqaytuhaa calaa bacdi dalabati fi lmasjidi way alqaytuhaa aan gaadhsiiyey oo dee aan uga aqriyayay oon ku dul markaas calaa bacdi dalabati dalabada iyo dadka cilmi daalibka ah ee dee markaas cilmiga dalbaya barhkood filmasjidi masjid dhexdii oo waxa weeye adugu waa kitaab ku aqriyay siaan u aqriyayno afkoodiina waa ku aqriyaya af carabi baa ku aqriyay oo uu kuba sharxayey waana la tafsiirinayay oo la duubayay markii dambe ayaa deeta ay noqotay duruustii in la tafriiqiyo oo cajaladii dib looga qoro dee isagiina wixii uu bal ku idaafayn kara ama uu kubal markaas taasee dib uu muraajacayn kara uu muraajaceeyo oo bal kitaabkanba sharaxiisu muuha in sharax dee intuu qalam iyo waraaq qaatay uu marka horeba sharaxaan ugu talagalay uu kitaabkii sharxo sidaa dee kutubtan kale la alifo oo ta'liif muu ahayn ee wuxuu ahaa dee sharax shafawiya oo uu dersi ku bixinayay oo uu duruustii baa markaa cajaladii ama ashridadii laga tafriiqiyey fararida ilaya waxay iga weydiisteen oo iga dalbeenba cadadun cadad min alikhwati dadkii walaalaha ahaa ee dee islaamnimo walaala aan kuba ahayn kaba mid in an aquuma inaan u qumo oo bidibaacatiha duruustaas aan kitaabkan ku sharxay ee duruusta ahayd ee intan ta'liifba lagaba dhigo aan madbaceeyo taas bay dadkii qaar i weydiisteen factadartu lahum waxaan taa kaga cudurdaartay oo dee darsigan ama duruustan inaan kitaab u bedeloon madbaceeyo waxaan kaga cudurdaartay markii dalabkaasi u yimi bikasrati shuruuxi alwaraqaati wa xawaashiiha kitaabkan waraqaadka la yidhaaho shuraaxdiisa ama shuruuxdiisa badnida ay badan tahay waayo waa kitaab dee aad u nafci badan fannigiina khulaaso u ah culimmadna way u ihtimaameen oo hadiyo goor kutubta qiimaheeda waxyaalaha muujiya waxaa kaba mid ah ihtimaamka dee loo ihtimaamo uu noqdo kitaab maraakista iyo meelaha cilmiga lagu diraaseeyo oo dee waxa weeyaan lagu aqriyo shuraaxdiisa iyo xawaashidiisa iyo umuuraha isaga uun dee bal sii caddaynaya ee badan taas baa kitaabka qiimihiisaiyo ahamiyadiisay caddaynaysay ama daliil u tahay haddaba shuraaxdiisuna laga bilaabo markii waqtigii uu imaamkaasi alifay ilaa waqtigeennan oo xataa casrigeennan shuraax adigu ama shuruux aad dee ma xoogahayaba la helayo walow inta badan shuraaxdan waqtigani ay u badantahay sidan oo kale duruus iyo casharo la jeediyey oo markii dambena dee afkii unbay kuba bixeene dib loo tafriiqiyo kutub lagaba dhigay ama ta'liif loo bedelay ay uba badan tahay adigu shuraaxdiisu way socotaa intaa sharaxyadiisu iyo weliba wuxuu yidhi xawaashiha xawaashidii shuruuxdaasi ay lahaydoo ee waatan hadiyo goor kutubta hore mutuuntii matnigiibaa jiraya sharax matnigii la sharxaa jira haddana xaashiyo dee ay ku sugantahay ziyaadatu bayaan iyo tacliiqaad intaa hore kaba badan iyo fawaa'id kaloo kasii siyaadsan oo inta badan kelimo kelimo uma qabataan xaashiyooyinku ee dee meel adigu cibaaradii ayay qabanayaan oo halkaasay kol ama hadalkii dheeraynayaan ama ay koobayaan ee adigu ziyaado kaloo bayaan iyo tacliiq bay laba yimaadaan taas baa xaashiya lagu magacaabaayo inta badan xawaashiyaduna waxay dee caada ay kaba dhigteen culimmadu inay ku bilaabaan markay dee kelimadii ay doonayeen inay sharxaan ama ay sii tacliiqiyaan qowluhu ama sharxu isagu waa kelima kelimaa inta badan loogu cinaayoodaa kaase waa hadalkii wada socday fiqradii ama kolqol dee indhan ayuu meelun kaba qabanaya meeshiibuu ama dheeraynaya hadalkeediiyo wixii uu kuba darsanayay ama uu soo koobayaa waa taas bay xaashiye yidhaahna dee kutubta hore mutuunta ahaydna sharax iyo xaashiye iyo bal kolkol xaashiyadii baa taqriibaad kala yeelata way leeyihiin ba waa midda kolley waa walow mutuunta dee aad loo koobay ee laftigeedii la koobay ee haddana iyadoo markii hore laa cilmiyaha soo dhoweyso koobitaankii uu tacqiid dambe la yimi oo uu baahday markaa sharax iyo xaashiyo haddana faa'iido badan ayay dee xawaashidaasi leeyihiin walow dadka waqtigeennani ee aanay sabirba u lahayn xaashiyooyinkii ama habkii ku ayn loo madbacayo mararkii hore ha nooqoto ama taas baa kalaamkeedan ziyaadada in laba aqriyo oo zamaqshari baa wuxuu yidhiba ama hadal cibaaro ah alxawaashi min khikhati lmutuun kama ana zayta mukhu zaytuun macnaa xawaashidan kutubta loo yeelayaa waxa ay tahay mikhakha muk ayaa waxa jamacyadiisa kaa mid ah ama lagu jamciyaaba mikhakha oo waa dhuuxi oo kale waa mutuunta khulaasadeedii waa halkii zubdadeedii iyo lubigeediiyo wixii dhuuxeeda ahaa ayay xaashiyadan ay tahay sid markaan geedkan zaytuunkaba saliidan laga shiidayo ama geedkan laga deemiiraya uu yahay isaga khulaasadiisii iyo mukhiisii iyo lubigiisii uu noqonaya alxawaashi mikhakhat lmutuun kama ana zayta mukhu zaytuun bal markaa xawaashidu sheegayaan wataa markaa daba shuraaxdu way badantahay aad bay u badantahay kuwaas waxaan filaya inaan cadad kooban lagula xasrinahayn dee xawaashi badanna waa leeyahay oo uu kaba mid tahay xaashadin dee shahiirkee sharaxa maxalli laba socota ama sharaxa maxalli xawaashida uu leeyahay kaba mid ah xaashiyada damyaadi oo kale sharaxa maxalli laba socota xaashiyadan aad u waasica de naafaxaadka la yidhaaho oo kale iyo adugu bal xawaasho kala duwanna kitaabku waa leeyahay haddaba sidan ku xudurdaarto looma baahna baan leeyahay looma baahna ayuu yidhi waayo sharax badan buu leeyahay kitaabku xawaashina waa leeyahay walaakinahum dadkii aniga taa iga doonayey kuwaasi laakiin alaxuu calaya arrinkii bay igu celceliyeen dalabkiina way igu badiyeen yubdiina xaalay muujinayaan bacdalmasaayaa waa fawaa'idda iyo masiyaadka uu kitaabkani sharaxani leeyahay barkooday leeyihiin dee kitaabkan fawaa'id gaara oo meli kale aanaan ka helahayn baa noogu sugan markaa miisuu leeyahay sharaxani khaasiyo ama waxyaalo kale ku kale kaga duwan yaa jira saa daraaddeed in la madbaceeyaa waa ku habboon yahayba fastacantu billaahi tacaala ilaahay baan subxaanah wa tacaala taa la kaashaday fii talbiyati hada dalabi dalabkaa taa lay weydiistay ajiibitaankiisiyo aqbalkiisa iyo inan kitaabkii aan dee sharuuxdii iyo duruustii madbaceeyo ilaahay baan la kaashaday oo sidaasaan u madbaceeye alintaasi waa kitaabkan wixii asalkiisii hore ahaa ama sharaxan markana usul fiqiga ayuu in yar walow mabaadi uu soo wado uu kaba hadlayo wuxuu yidhi wa usuulu lfiqhi fiqiga usuushiisu cilmun cilmi weeye jaliilun weyn waa cilmi weyn may jaliilulqadri leh qadarkiisa iyo rusbadiisu ay weyn tahay ghaziiru lfaa'idati dabcada kale casiis haday taalla waa ghaziira ghaziiru lfaa'idati faa'idadiisna ay badan tahay oo cilmiga qadarkiisu waa weyn yahay fawaa'idiisuna way badan tahay yatamakanu wuxuu ku makansanayaa oo ugu suurto gelaya mutacalimuhu kii cilmigan baranayay wuxuu ku makansanayaa min alqudrati qudro iyo karitaan iyo awood uu u yeesho cala istinbaadi alaxkaami asharciyati axkaamtii sharciga ahayd lasoo bixitaankeeda lala soo baxo ee min alnusuusi nusuustii lagala soo baxo taas ayuu markaa awood u yeelanayaa calaa ususin usus iyo dee asaasyo waa jamcu asaasin weeye waa usus ama asaasyo iyo waxyaaladee saldhig u noqonaya iyo gundhigba oo saliimatin fayowna uu kula soo baxo axkaamta iyagoo qawaacida qawaacid saxiixatin saxiixo dee waxa weeyaan cilmigan baa wuxuu ku dhinaysan yahay asaas aad u fayow oo aadna loo dabdiyo looga shaqeeyey qawaacid saxiixa ayuu ku dhinaysan yahay markaa raacitaanka uu aqoontii horta uu yeeshuu si fiican u hadmiyo uu macrifo u yeeshaa taasi waxay u suurto gelinaysaa kii cilmigan bartay inuu axkaamtan sharciga camaliga iyo furuucdan aad iyo aad u badan uu ka qaato kala soo baxo dee waxa weeyaan uu qawaaciddii sharciga ahayd iyo bal maalan nusuustii mee shareecada uu kala soo baxo isagoo weliba istidbaadkiisa asna istidbaad saxiixa noqonaya sababtu wuxuu ku binaysan yahay qawaaciddan toosan iyo asaaskan saliimka ayuu ku binaysan yahay marka wuxu uhi cilmu fiqi cilmigan caadiga cilmulfiqiga waa fiqigeena caadiga ahaa ee furuucdaba ahaa ee kutubtan aada u badan ee kala duwanna inooguma sugnaa qaa'imun wuxuu ku taagan yahay oo uu ku dhisan yahay calal usuuli usuul maaha wax iska yaalo uun meel wax dee ka go-an usuulkan aan haynana ma aha ee laakiin wuxuu marka horeba asaas u ah isaga oo saldhigu waxa u ah waa usuushan baa saldhigu ah wey walaa yumkinu umana suurto gelayso cilmigu kol hadduu ku binaysan yahay usuul fiqigii caadiga ahaa uma suurto gelayso lilfaqiihi ninkii faqiiha ahaa an yacrifa inuu garto alaxkaama asharciyata alcamaliyata waa deenay xukum axkaam waa ti usuul fiqi ama dee fiqigaba wixii tacriifkiisaasan uga tegi doono horanaan u soo aragnay axkaamtii sharciga ahayd ee camaliga ahayd waa umuuraha dee iyo dee juzsiyaadkeeni farcigaa taa inuu garto uma suurto gelayso ilaa bacda macrifati usuuli lfiqi usuulu fiqigan garashadiisa dabadeedu mooye macnaa ninkii imaka fiqhi dee asaas iyo saldhig weyn waxa uu aba cilmigan kale usuululfiqiga imaka aan kutubtiisii mid ka mida hayno ninkii faqiiha ahaana axkaamtii sharciga ahayd ee camaliga ahayd waxa weyaan hadduu doonayo furuuc yar oo ka go-anba adiladeedii inuu xafido waaba xafidi karaa intaasna laakiin dee faqiih kuma noqonayo haddaba inuu axkaamtii sharciga ahayd ee camaliga ahayd garto gartana wixii bal maalan halkii lagala soo qaatay oo kale iyo kayfadii loogala soo qaatay oo kale taasi faqiiha umuma suurto gelayso haddaanu cilmigan usuulu fiqigaa aqoon iyo macrifo u yeelan haddii kale wuxuu noqonayaa un furuuc aan dee wax isku xidhaano jirin oo juz'iyaad ah halkii dee wixii lagala soo qaatayna aanu macrifo iyo aqoonba u lahayn si looga soo qaatayna aanu macrifo u lahayn inuu xafido oo uu hayo ayuunbay arrintiisu noqon wakadaa saasoo kalena waxaa almuxadisu waalmufasiru oo dee muxadidkii hadduu isaga arrintiisu ay tahay sida nimankii muslimiinta la odhan jiray ee intay dee asaaniid badan urursadaan iyo riwaayaad badan ama waxyaala ay qabtaanba riwaayo uun arrintoodu hayde wuxuun laga warin jireen inna wax istinbaada iyo faham kaloo waxan ay xambaarsan yihin ay u leeyihiin aanay lahayn dee taas waxa dhici kartaba cilmiga dee isagaaba riwaayo uuna waa kitaab lagu dul aqriyayo ama laga dhegaysanayo uuna lafti ahaan loo wado oo riwaayo sanad ahaan looga naqinayo inaan bal markaas dee halkaa isagiibaaban dee wixii cilmigii xaqiiqadiisiiba aan u dhaadhicino waabayn waxyaalo dee riwaayaadka guud ee uu isagu isnaadka u yeeshay kolkol markuu weynaaduu da noqday loo baahday haddii kale looma baahdeenbe ayuunbaabay arrintiisu tahay oo waxaa dhici karta inaan dee usuul fiqi iyo waxyaalahaas isagii aanu ladee aanu is odhanba isagu waad u baahan tahay waayo wixii ugu baahan lahaaba meeshii way kaga maqayin laakiin ninkii muxadidka ahaa axaadiistii waxa weeyaan saa uu dee u garanayo xaggii riwaayadeedii diraayadeedii iyo fahmkeedii iyo waxyaalahaasna u cinaayoonayay isaguna inuu xadiidkii si fiican u fahmo oo xadiidkan uu daliishanayo axkaamta kaba qaadanayo si fiican uugu dabdisnaado uma suurto gelaysa haddaanu cilmigan usuul fiqiga aqoono dee cilmigii bal marka siidee nusuustii wax loogalaba soo bixi lahaa haddii tacaarud yimaado si loo kala horraysiin lahaa bal markaasi bal waxweeyaan ama loo jamcin lahaa umuurihii baaba ugu sugan oo haddii aanu dee cilmigii xadiidka isagoo yaqaano muxadisa aanu cilmigan cinaayo u yeelan isna waxaa ka maqan wasiiladii iyo aaladii uu axaadiisan uu yaqaano uu axkaam uga qaadan lahaabaa kaba maqan oo markaa muxadidkiina waa waxaanu kaba maarmahayn walmufasiru mufasirkiina waa kaah waayo dee tafsiirku maaha uun in alfaadii dabawiga ahaa iyo waxyaalahan dee bal matalan ay keenaysay taraakiibtan carabidu intaasun dadkii loo sheega maaha waa qur-aankii waxaa loo soo dejiyey kitaab hidaayo waaba kitaabkaa u asalkaa guud ahaanba shareecadeedna oo dhanba guud ahaan u asalkaa marka istimbaadkii aayaadkan qur-aankee kala duwan axkaamta kala duwan lagaba qaadanayay iyo kayfiyadii istimbaadka iyo duruqdii lagu dabdinayo cilmiganu kuba xidhan yahay oo kii mufasirka ahna markaa kama maarmayo ee bal waxa weeyaan isaguna qur-aankii doonayey inuu bal matala dee aan arrintiisu aanaya inuu xifdi uu qur-aankii xifdiyey uun iyo alfaado bal markaas dee kelimaad uun aan malabaha uu sheego aanay ahayn ee ay tahay ama arrintiisu ay ahayd inuu kitaabkii macrifo u yeesho guud ahaan dalaalaadkiisii kala duwanaana uu fahmo ee si ugu dhaqmo dadkiina ugaba faa'iideeyo isaguna cilmigan laga maarmaan buu u yahay oo maaha ninkii faqiihan waxa u baahani waalcaalimu bilusuuli haddaba ninka cilmigan usuulka macrifada u leh aqoonta u leh yashciru wuxuu dareemaya ama yashcuru wuxuu dareemayaa bisiqati kalsooni iyo walidimcinaani waa isla miduune waa xasilooni qalbigii dumaaniino qalbi iyo kalsooni uu ku kalsoon yahay limaa dawanahu fuqahaau lislaam limaa wixii dawanahu ay tadwiiniyeen ay qoreen fuqahaau lislaam islaamka fuqahadiisa macnaha cilmigii fiqiga ahaa ee fuqahadii islaamku ay kutubtay inoogu waxweeyaan dabdiyeenay inoogu qoreen haddaan siaa laynoogu qorinay inama soo gaadhimo maanta cilmigan maynaan haysaneen kaas buu kalsooni uu ku kalsoonaanayo inuu asaas saliima uu ahaa waxba dee dabdisan yahay qawaacid markaa macruufa oo saxiixo oo la raacayo xagga marka leega istimbaadkii masaa-isha badanay inoo soo ururiyeen taas inuu leeyahay tibuu ku kalsoonaanaya oo wax iskaba yimi uun oo ninkaasa ra'yigiisuun ay tahay oo dee siay dadka qaarkood uga qaateen maca barya aan dee makaasiiba dheereen walamalaa tahay ee in fiqigii lagaba dhiga aanaa shaksi leeyahay waxaan qiimo lahayn oo shaksi leeyahay inaanay arrintu ahayn ayuu markaa ogaanayaa taasuu ku kalsoonaanaya limaa dawgan oo fuqahaa lislaam wa ana dalika waxaa daalikadu waa madkuurkaas waa maa dawanahu fuqahaa lislaam kutubtan fiqhiga ee fuqahaa lislaam ay tadwiiniyeen ee ay qoreeni mabniyun inuu ku dhisan yuu ogaanayaa oo kalsooni wuxuu ku kalsoon yahiyo xasiloonibuu dareemayaa calaa qawaacida wa ususin saliima ra'yi shaksi wax la noqday un inaanay ahayn wax layska yidhi inaanu ahayne xaggii marka la eego qawaacid iyo usus saliima inuu ku binaysan yahay fiqigani taasna ay keentay adiladii shareecadii kala duwanayd in axkaamahan la soo koobay ee in badan aanu laba socon daliilkoodii aanu laba socon inay halkaa laga soo qaato asaaskan saliimka iyadoo la raacaya taas kalsooni xagga iyo xasilooni ayuu markaa dareemaya oo dee ninkii fiq usuulkan iyo cilmigan yaqaanay wa awalu man shaksi kii ugu horeeyo allafa allifay fii usuuli fiqi cilmigan aan ahayne usuulu fiqiga ah ninkii isagu kitaab u dejiyey ee allifey wa jamacahu ururiyey ka fannin mustaqilin isagoo fanni dee funuuntii kalena ka madax bannaanba ah wuxuu leeyahay ka fannin iyo dee jamacahu iyo maaha inuu isagu kii ugu horeeyey ee cilmigan usuul fiqigaba dee uu sin uu yahay ulaba wadayimi uu ahaa cilmigani camali ahaan marka la eego kayfiyadan adilada loo istismaarsanayo ee wax loogala soo baxaya iyo adiladan anwaacdeedan iyo sida waxaasi waa waxdii camali ahaan culimmadii ka horreysayba ay isticmaalayeen oy laba imanayeene markii dambe imaamku isagu dee wixii intuu istikhlaas weyn kuba sameeyey wixii uu ku idaafaynaya inuu kuba idaafeeyey ayuu gaar ahaan u saaray laakiin kitaab ka horeeyey oo fannigan kuba tacalluqsanoo dee la qoray ayaan jirin oo iminka marka la ydhaa dee musalax oo kale kitaabkii ugu horeeye jaamica ahaa reer hurmusi baa dejiyey oo qarnigii afraad qayb kaba mida hadduu qarnigii saddexaad wax ka soo gaadhina qarniga afraad rindiisii ah a'imadii waaweynidna ay ka wada horreeyeen taasi kama dhigna musalaxiin aanu kaba horreynba ee wuxuu ahaa waxyaalo baahsan oo anwaac badan oo cilmiga mustalaxa waa la qorqoray oo kutub gaaraabay lahayn dee shaafici wax gaaray lahayn hortiimabay jirin markii dambe kitaab uu isu wadageeyey oo anwaacdii iyo kutubtii ka horreysay intuu soo talkaysay isugu geeyey ayuu mualife oo marka la eego culumtii mustalaxa funuuntiisii kitaab dee wada koobayo oo yaanu hadalkiiba badinneebe meel ku soo ururinayo ugu horreeyey taasi taan xaggan kalena bal kaba soo qaado dee sin adiladan la istismaartanayo haymadii sheekhadiisii kuu ka horreeyey kuu kala horreeyeyba waa wax iyaga dee ay lagu dhaqmayo camali ahaani laakiin ka fannin oo kitaab gaara lagu ururiyo taas baan loogaba horrayno markaa shaafici ayuu ah ka fannin mustaqilin hadda waa mid ugu horey ninkii alifay taas ee ururiyey ee fan mustaqil la kaba dhigay wuxuu ahaa kii ugu horeeyey alimaamu maxamed bnu idriis ashaaficiy raximahu llahu tacaala waa imaamkii shaafici ee isagu tacriifaan u baahnayn almawluudu sanata mia wahamsiin boqol iyo kontonkii hijrada dhashay walmutawafa sanata miatain waarbaca oo isagu dhintayna laba boqol iyo afartii hijrada afar iyo konton sanadoodun baabu noolaa dakara waxa saa sheegay alisnawiyu imaamka isnawi la ydhaaho ayaa sheegay kale waa imaam macruufa laarkana marar kale ayuu waxay nooga soo naqlin doonaa waayo cilmigan usuulka iyo cilmiga fiqigiyo culum kaleba imaam ayuu ku ahaa waana nin qarnigii sideedaad raggiisii ayaa qarniga dhexdiisii unbaabu isagu waxa weeye noola waayo bilowgiisina waa dhintay adugu markaa dee sanadkiisii dambe markuu bilaabmayna ama waqtiyadaasna mee uu dhashay bilowgii dee sanadkaasiibaa dambe markuu bilaabmayna waa dhintayba oo cabdiraxmaan ibnu xasan ibnu maxamed ayaaba ibnu cali baabnaya la ydhaaha waana nin imaamo macruuf oo dee aimadii shaaficiye waqtigiisii kaba mid ahaa magaaladan loo nisbeeyena waa magaalo kolle saciidka masar kuba taala ama meeshan loo nisbeeyo isna lagu magacaabayay haddaba isnawi ayaa sheegay fi tamhiid kitaabkiisa tamhiid buu ku sheegay arrinkaas safxa hamsa arbaciin waxaka lijmaca fiih atamhiid waa kitaab uu leeyahay oo gees marka laga eego adu waa geesi marka la eego adee kitaab usuulu noqon janib marka laga eega iyo masaa-isha badan ee uu keenaya juziyaadkiina dee fiqigi kaliu kuga dhowaanayayo waxa arrintiisa ay tahay qawaacidan imika guudeena arki doono amaan wax ka soo aragnay ayuu qaacidadii qaadanaya markuu qaacidadaa qaato ee uu sharxee uu caddeeyo ayuu waxalla wixii ama dee ama yaanaan odhan dee dhammaanteed yaanaan wada odhanin been masaa'il badan oo dee qaacidadani ay asal u tahay ama daabidkan iyo asalkani uu markaas uu dee uu yahay asal uu yahay iyo halkii lagaba qaatay dee xukunkood xukunkiisa uu asalkani noqonayo ayuu laba imanaya adigu wuxuu u cinaayoonayaa furuucdii oo kitaabka oo cinwaankiisu waxa weeye atamhiid bitakriiji alfuruuci cala alusuul wey oo asalkiibuu dhigan oo asalkan aan hayno wixii furuuc ahaa waa masaa-ishii jusiyaadka idee kutubtii kale fiqigaa lagaba hadlayay sii bal meeshii ee tadbiiq fiican ay u noqoto ayuu leey waana mujalad mujalad fiican ama iska buuran baa lagu madbaceeyey nin doctooro oo maxamed xasan diintu laydhaaha ayaana taxqiiqiisa lahaa hulaad moodo markii dambe furuucda kolleydha inta badan inay jaanibka dalaaq iyo waxyaalihii abwaab kale abwaab gaara isagaba badnaatay taas laakiin waa nin macruuf oo saasoo kolleydha kutub kale oo usuulana waa leeyaho minhaajka baydaawi ee kutubtan usuulka ah kaba midana sharax macruufuu ku leeyaho xawaashi iyo shuraax kaleba ama xawaashi kaleba yeeshay oo madbuuca sharaxiisaasi bal markaa isnawi ayaa wuxuu sheegay magaciisaba kaan sheegay fi tamhiid waxaka alijmaca fiih weliba wuxuu soo naqliyay culimmadu inay ku ijmaacsan yihiin shaaficiinu ahaa ninkii ugu horeeyey fadnigan ururiyey uma tataabaca alculamaau culimmadu way sarcraaceen oo bitaaliifi taaliifka iskuba raacraaceen maa bayna mukhtasarin wa mudawalin wa manhuurin wa maduum oo markii dambe dee shaafici ha bilaabo ee dadkii kala dambeeyey kitaabkiisii waa la sharxay kutub kaleo kala duwan oo aada u badan ayaa la dejiyey markii dambe xataa itijahaad buu yeeshay cilmigii usuulka ahaa walow dee bal markaas dee jawaanib loo kala badsanayay marka wuxuu leeyahay kutubtaasi mid kooban oo mukhtasara iyo mid mudawala oo dee isagu dee mujalladaba qaatay mid isagu mansuurasa dee waraqaadkan oo kale nasriya kula nadmiyey oo sa xataa nadmi waraqaad baaba jiro isaga kitaabka naftiisa la nadmiyey jamcu jawaamicana waatan isagana nadmiye kala duwan laguba nadmiyey kutub kaleo marka horeba sidooda minaajka baydaawi ciraaqadaaba nadmiyey kudee markaa kitaab jiray la nadmiyey iyo kuwa iyagu sidooda toos nadmi ugu dejiyey cilmiga usuulka intuba way jireene adugu bal kutubta fanigii way kuma badnaatay xataa saara ilaa uu noqday fannan fanni mustaqilan gooni ah oo fununtii kale kaba soocan oo rutibat abwaabu abwaabtiisii la tartiibiyey wa xurirat masaa'ilu masaa-ishiisii iyo mabaaxistiisiina la taxriiriyey wa saara uu noqdayba katawxiidi waalfiq walxadiid sida dee funuuntaa kale ee abwaabtoodu tartiibsan tahay masaa-ishoodii iyo mabaaxisteedna ay tahay taa la dabdiye la taxriiriyey adug bal fanni funuuntaa kale laba mida ayuu noqday wa mualifu haadihi alwaraqaati waraqaadkan waxa weeyaan mualifkiisii alifayna huwa shaykhu shaaficiyati shaaficiyadu ninkii shaykhooda ah waqtigiisii weeye abulmacaali cabdulmaliki ibni cabdillaahi ibni yuusufa ibni muxamed aljuwayniyi waa nisbatun ilaa juwayn min nawaaxii naysaabuur waa madee meeshii degaankoodii juwayntani markaa naysaabuur mandiqadii ama magaaladii weyneydee la odhanayay ayay ahayd malaha manaadiqda iyada raacsan iyo jihadeeda ayay kuba sugnayd naysaabuurna waa magaalo weyneyd oo kollay culimo aada iyo aada u badan ay kaba soo baxeen cilmi xadiis iyo culum kalaba oo magaalooyinka islaamka kuwii ugu mashhuursanaa kaba mid ah oo waana dee muslim iyo xaakim iyo ama ay maqla dee ragga kalena nin aan gelin ama aan soo marinin dadkii waqtigeedii waaba de ama waa naadir buwabu ahaa oo raggii culimada ahaaya marka la eego cilmigeedii iyo dadkii iyo culimadii iyo wixii kuba badnaa kolleyna waddan ballaarnaayo khuraasaan la odhan jiray qayb ka mida ahayd imankana waddankan eeraan dhinaciisa barin ayay kollay dhacdaa naysaabuur ay dhacdaa dee yaanay mansiladii iyo maqaamkay lahayd qarniyo aanay lahaaninba marka wuxuu leeyahay duweyn oo dee nisbadana lahaa duweyne cabdullaahi bni yuusuf ayuu isagu cilmigan fiqiga markii hore kaba oo dee nisbadana lahaa duweyne cabdullaahi bni yuusuf ayuu isagu cilmigan fiqiga markii hore kaba bartay fii sibaabi carabnimadiisii waraxala ilaa baqdaada baqdaadna waa u rixleeyey uma ilaa mataka matana haddana rixlo ahaan ayuu ku tegey wadaawara bihaa waa iyadii degay oo waxa weeyaan cibaara hadiyo goor ay mujaawaradu kalfoo dee dadka muctakifiinta ah ama sunnada joogan ama in ka badanay kala cabiri jireenoo jaawara sanatan jaawara sanatayni waa markaas kacbadiibu la darsay weeye halkaasuu joogay oo maka waana waqtiga horena khaasatan taraajimtoo kaliya waa kelimo kuga badan culimadaasoo halkaasuu deganaa markii dambena waa yimi oo wajaawara bimakata ilaa maata oo kale iyo waxyaalo cibaara ay baka ka cabiraan ama muddaday sheegaan imanka dee waxa weeyaan iyadii ayuu ku nagaaday weeyaan mujaawarada halkan waa la darsaydo arbaca siniina afar sannadood wadahaba ila madiinati haddana madiine ayuu u kacay fa aftaa wadarlasa dee labada xarabba kolley nusuusta madhabkana waa ururinaya intaas waa ka kuwanay cilmigiina wuu dhibayey faluqiba biimaam alxaramiin saasaaba lagu magacaabay isagu dee dagaalkiisadurugsanaa halkana muddadaasu baabuu joogaye labadii xarabba maysu maray midkoodna muddada xoogaa iyo sanadadla joogay intaasna tadriis iyo ta'liif iyo iftanama ku jiray markaasaa lagu magacaabayba oo la qabkani halkaasu uga soo baxay imaam alxaramayn labadii xaram imaamkoodii uma caada wuxuu ku laabmay ilaa naysaabuura naysaabuur buu dib ugu laabmay fabanaa lahu lwasiiru nidaamulmulki almadrasata anidaamiya fabanaa lahu uu dhisay alwasiiru wasiirkii nidaamu lmulki waa nin wasiiro aad iyo aad u macruuf ahaa u ixsaan badnaa cilmiga marka la eegay nashrintiisana dee waxweyn lahaa oo dee howlo waaweyn iyo wax waaweyn kaba qabtay oo nin markaa dee arasalaan ama alaba arasalaan oo dee nimankii salaajiqada ahayd suudaankoodiibuu wasiir u ahaa muddo dheerna waa wasiir u ahaa laakiin caalimana waa ahaa ninkaas haddaba nidaamulmulki la odhanayey ayaa wuxuu dhisay almadrasata anidaamiyata madrasadii dee isagay nisbadani nidaamulmulki bay ugala timi ee taasu naysaabuur buu ugaba dhisay madaaris kaloo kala duwanna waa dhisay ay kaba mid ahayd dee tii ugu mashhuursanayd madaaristiisii oo waa markaas madrasaduna ma ahayn dee magacan imakaanu la naqaano imaam alxaramayn iyo amhaashiisa khazaali iyo raggaa waaweyn ninka ugu mudan dee waqtigaas culimmadiisa bal markaa ayaaba ahaa ka sheekha kaba noqonayay dadka ogaanaha ee duruusteeda xaadirayaana waa dabaqadii ugu sarraysa xaggii ahlu cilmiga ama waa cilyat alqowm bal taas buu dhisay oo isagiibuu u dhisay fadarasa fiiha dee waqtiyadaa horena kolley malaa qarnigii afraad oo ka yar horreeyey ayuunbaabay madaarista dhisitaankeedu bilaabmeen waxaa dhici kartana nidaamulmulkiba wax weyno ka sii horreeyey oo xagga markii dambe ahamiyadda badana yeesheen waayo hortii way jiraan oo taariikhda waan helaynaa madaaris dhisnaa laakiin isagu tuu soo kordhiya waxay ahayd ninkani madaaris kala duwan buu dhisay culimmadii waaweyneydna raggii ugu mudnaabuu sheekhiya ugaba dhigay sheekhii iyo dadkii kaleenba labada ahaa ee cilmiga ku aqrisanayeen waxay yeesheen jiraayo ama dee wixii nafaqada u noqon lahaa ee baahidooda ahayd oo madrasadii dee nidaamiye ee dee ama jaamacadna xataa wax lagu tilmaami kara maayo kala sii sarraysay dee taa baqdaad oo kale oo dee muddo dheerna si jirtay waxa weeyaan sheekhina macluum buu ama dee guud ahaanba madaaristaas oo dhami sheekhina raatibkiisiiyo wixiisii buu lahaa iyo nafaqadiisii kale dalabad nafaqadoodii kale oo iyadoo xataa la ilaalinayo ee nafaqadoodii dee bal matalan daruuriga ah inay gaar ahaan ugu baahnaayeen mar kasta u baahnaayeen iyo iyo waxyaalihii kale dee iyana xawaaijtooda kalaba ahaa laba ilaalinayo dee kollay kutubta taariikhdii iyo waxyaalahaasna umuuraha iyo madaaristaas say ahaayeen way sifeeyaan bal markaa madrasadaas u dhisayo ama almadrasa fadarasa fiiha iyadii ayuu mudaris kaba noqday wa kaana yaxduru duruusahu duruusiisa waxaa xaadiri jiray akaabir alculamaa maaha dalabo hoose ee culimmada raggooda ugu waaweyn ayaa xaadiri jiro dee markaa muddo dhan ayuu xaggii tadriiskiina isagunaysabuur lahaa khidaabadeedii lahaa wacdiga jimcaday jeedin jireen uu lahaa majliskii jimcadii tadkiirka ahaa bal taas iyadoo cilmi markaa ku haysata ama cilmiga kulaba tartamaysa aanay jirin wa kaana abulmacaali abulmacaali wuxuu aha fii bidaayati amrihi waa amarkiisa iyo shanigiisa bilowgii calaa madhabi ahli lkalaam nimankan ahlukalaamka ah bal waxa weeyaan ahlukalaamna khaasatan cilmigan dee tawxiidka oo kale markii dambe waxyaalo badan oo barkood dee ay dakhiil yihiin ay ku soo darsameen ayaa bal maalan masalada kalaamkooda masalayn badan shuqlisiya waxyaalahaasuu ahaayo tan bay deetay ahlukalaam uguma magacaabeen ama cilmi alkalaame dadka iyagu ahlu kalaamka ayuu madhabtooda ku sugnaa fii baabi alasmaa'i wasifaat asmaada iyo sifaatka baabkeeda marka la eego dee khaasatan qolooyinkan uu magacaabayo dee yaanay labada qole isku mid ahaanin bal dee nimanka daciifiyey muctasile ee waxa weeyaan jilciyey kolley ee ama iyagii aada u radiyi jirayn qoladan kalaabayda shaacirada imaka uu baaldigay oo kale laakiin waxyaalahay dee kaba midaysnaayeen xagga ta'walow iyaguba marka la eego sifaatkay sugayaan oo sifaat ay dee ashaaciradu sugaan baan muctasiladu sugahayne xagga sifaatkaas bal maalan sifaatkan khabariga oo kale iyo ay awilayeen ayay bal markaa taasba ahaydoo dee ay bal markaa gees ama iskaga mid ahayn jawaanib ama iskaga dhawaayeen walow waxyaalo kaley ku kala duwayn ama sifaatka naftooda kuwa ay muctasila anfiyaysa ay meesha kala saarayso oo ay qoladan kale sugayeen ay jiraan fi baabi asmaai wasifaat min almuctasila ashaacira wa kaana wuxuu aha kaiira almudaalacati daalacashadiisu ay badan tahay uu daalacdo likutubi abi haashimin almuctasiliyi ninka abi haashim la odhanaya muctasiligaa kutubtiisii xaggaa kuba tacalluqsanayd ayuu aada u daalacan jiray qaliila almacrifati aqoontiisa mid ay yartuu ahaa bilaathaari xagga axaadiiso walow uu fiqigii iyo usuulkan iyo umuurahan kale uu imaam kuba ahaa laakiin haddana axaadiisa maqaamka muu gaarhsiisnayn walow dee waxa weeyaan marka la eego in badanoo fuqahadii waqtigaa kaba mid ahayd macrifadooda ay axaadiisu lahayd iyagoo fuqaha una haddoo fuqaha un laba yidhaaho dad dee ka dambeeyey oo dee muxadisiinba ahaa ay ugaba sii aqoon sareeyeen marka jaanib lagaba eego laakiin xagga macrifadiisa aahaareed waana arrin dee ibnu salaax iyo xaafidnu xajar iyo nawowiyo ay sheegaan taasba ay sheegaan oo amhilana ay u soo qaadaan bal markaa waxyaala kutubtiisa qaarkood ama kutubtiisa fiqiga ah ama usuulka dhacay oo kolkol dee xadiid aan sugnayn ama aan dee saxiixayn kuba sugnayn uu saxiixayn isagaba isnaadiyo oo kale mid dee xadiid aan sugnayn uu yidhaho dee saxaxdu kaba mid yahay oo kale dee kolkol xadiidka sugan oo kale oo dee ama bal markaas uu diido oo kale aduu bal waxyaalo way jiraanoo kii tilmaamaya macrifadiisa kooban ee uu aahaarta u lahaayo dee macrifo ah maaha tiina wax lagu xadeeyo ee marka loo eego dadkii dee aqoonta sare u lahaa cilmigaa weeye walow faasar walow dee ra'yi gaara uu kuwa leeyay masaladaas yarta tabuucana waxa weeyaan maxamed doctoorka dee markaa kitaabkiisan annihaaya taxqiijiye taxqiiqi salaaye faqro gaara uu dhigto umuuraha la yidhina uu tatabuco bal isaga waxyaalihii kutubtiisa kuba sugnaaye aqoontiisa tilmaamayana uu soo cardiyo umuura qaarkoodna laakiin dee nooca diyar moodo kolkol inuu halkan tacasub uu ku yar sugan yahay oo sheekhu u yar tacasubayo laakiin bal xaggan wax jiray bay ahayd faahara fiihi taasi way raadaysay oo waa abulmacaali waxa labada arrimoodba me waxaa raadeeyey isaga majmuucu lamrayni labadan arrin majmuucood oo mutaalacashadiisii dee dadka muctasilada kutubtoodii uu daalacanayey oo dee marka la eego itilaaciisa iyo aqoontiisa iyo bal umuurahaasba ay badnayd bay ahaydoo taasi waa mid iyo xaggan axaadiistii iyo aahaartii macrifadiisu inaanay heerkii la rabay ee nin imaamo oo isagoo dee martabadiisaa jooga dee ku habboona inaanay ahaynba aqoontiisaasi marka labada isugeyntooda ayaa raad ku yeelatay oo xagga marka la eego waxyaalaha barhkoodu kuba tegay sida madhabtan uu sheegayo ee uu lahaa calaa madhabi ahlilkalaam waa majaanibkaasi buu jeedaa imakee laakinahu laakin rajaca can dalik arrinkaa kumuu dhiman ee uu ka soo laabmayo ilaa madhabi salafi madhabtii salafku u laabmay waa xagga ihbaatka wixii ilaahay subxaanah wa tacaala isagu isu sugay ama rasuulkiisii u sugay loo sugayo iyadoo dee la tacdiilinahayn oo meeshii dee ta'wiil laguma samaynahayn iyadoon la tashbiih iyo waxyaalahaasoo dee ihbaatka inta lagu xeeldheeraado aan laga dhigahaynba dee wax tashbiih baabkii aanay ruuxii laba gelahayn arrintu ay tahay inta la sugo wixii ilaahay subxaana wa tacaala isu sugay ama rasuulkiisa u sugay loo sugo tahalow marka la eego kayfiyadeeda taas inagii ma ogaan karno sidaa daatada ilaahayba kayfiyadeedii aan loo ogeyne bal dee kayfiyadeediina waxa weeyaan ilaahay lagu daayo laakiin la sugo oo dee laga dhigo sifo ama wasfi xaqiiqiya inuu tan yahay oo isaga uba sugan ama iyada siuu yahay taas sida aan waxa weeyaan daatadiisiba aynaan ogeyn ayay u garanahayn ayaa kayfiyadu si ay tahay aynaan u garanayn tan ognahay waxa weeye laakiin inaanay sifadani ibnu aadam wixii lagu yaqaanay sifadiisii aanay ahayn bal markaasna haddii dee laba yidhaaho imaka akhbaarta wej baa soo arooro yin baa soo arooro umuuro kalaa soo arooray haddii ilaahay sidaasun laguma sugo aan la taxdiidin aan la tacdiilin waa taa dee madhabtii salafka oo kale haddii dee la taxdiidiyo ama waxa weeyaan ihbaadka iyadoo lagu xeel dheeraanayo laydhaha yadunka yad wawajhunka wajin taasi iyada tashbiih bay noqono waa madhabta marfuudkaa haddiiba laba yidhahdo maya yadani waxaweeyan kolley bashar baa laguma yaqaanay aan awil oo aan wax kale nicmo iyo qudriya lagu awilano waa dee waxay ama noqonaysaa tacdiilkii ama ta'wiilkii bay noqonaysaa laakiin madhabkan salafku dee tashbiihna ma aha iyadoo isbaatka lagu xeeldheeraanayo tashbiih halkaa kaba yimaado markaas haddii la idhaha samcunka samcin iyo basarunka basar baana tashbiihii noqon mana aha tacdiil meeshii wix ilaahay isagu isu sugay ama rasuulkiisa uu sugay salawaatullahi wasalaamu caleyh la awiloo la yidhaha meesan arrintu ma aha daahirkoodan ma aha taa lama yidhaaho bal haddaba wuxuu leeyahay madhabkii salafka ayuu uga soo laabmay kamaa naqala dalika shaykhu bnu taymiya si uu sheekha ibnu taymiya uu soo naqliyayo meelaha uu ku soo naqliyeyna kolley fataawihi muu taaban oo halkii toose wuxuu leeyahy bal waxaad meelahaas ka eegtaan faharista kitaabka ee mujalladka labaad waa kaa raqab buyna siiyey macnaha waxa weeya majmuucan fataawaha ee la hayo ee dee maanta magaaladeenanba lagaba helayo toddobiyo soddonka mujalad ku madbucaysan mujalladka lixee soddoonaad iyo ka toddobiyo soddoonaad ayaa kitaabka ayayba faharis u yihiin labada markaa ka labaaduu sheegaya waa markaa ka toddobiyo soddoonaad buu noqon kitaabka marka layslaba tiriyo laakiin inta faharista haddii gaar ahaan loo saara kow iyo laba weeye waa kaa lixee soddoonaad iyo kaa toddobiyo soddoonaad haddaan meelaha uu tilmaamay ayaad ka heli iyadoo fahras ahaan tahay tilmaanta iyo safxada ama halka juska kale ay kuba sugantahay hadalka ibnu taymiya uu sheegayo abilmacaali inuu taa kaba soo laabnay waqad warada can abilmacaali bal hadalka ibnu taymiya haddaan dhaafno abilmacaali waxaa ka soo arooray nafsii nafahantiisa maa yadillu wax tilmaamaya oo ina tusaya calaa rujuucihi laabankiisii uu soo laabmay uu arrinkaa hore ka soo laabmay ee isaga iyo rag leh ghazaali oo kaleo tilmiidkiisii ahaa iyo waxa weeyaan bal fakhrudiin iraazi iyo qolooyin waa markii dambe waa lagaba soo naqliyey iyagoo arrintii hore markii hore muddo dheer ee ay daafacayeen ay kuba sugnaayeen ay ku doodayeen ay kutubta uga alifeen markii dambe kaba soo laabmay kaba soo noqday balkaasoo u soo laabmay dee sidaas bal maalan sahlan fudud ee shareecadeenna ay kuba timi ee ilaahay noogaba keenay oo dee taa salafkiina laynogaba soo noqliyo ihbaatkaas aan taxriifna la socon tacdiil la socon tashwiihna aanu laba socon taas ay uga soo laabmeen wqad warad ma yadul cala rjuuci xayu saraxa bicaqiidatihi fi baabi alasmaai wasifaat waqaala wuxu uhi fii risaalatihi nidaamiya kolley waa risaalo malaa qayb lagaba hayo qaybtaasna waa intii mala caqiidaya ku tacalluqsanayd inay intaa ka badnaydna waa daahir laakiin aan lahayn intaasna la madbaceeyey laakiin halkuu ka soo naqlinaya waa kaa siir oclam nubalaabuu inoo tilmaamaya hadalkuna intan kuma dhammo wixii uu taa xujaysanayey waa kan dhibcaa u dhigto inoomuu soo dhammayn laakiin waxbuu qaladkiisa uu leeyahay waa inuu isaga naftiisa hadalkiisa aan ka helayno inuu waxa hawru markii hore kuba jira ka soo laabmo wuxuu idhi waladiika nartadihi aan ka raalinahay ra'yan ra'yi ahaan iyo ictiqaad ahaan wanadiinu bilaahi wadaadiinu allaha bihi ilaahayna aan ugu marka haddii aan ictiqaadinayno oon dee ku camal falayno oon kala diin yeelanayno caqdan ictiqaad ahaan itibaacu salafi lumma ummadan salafkeedii in la raaco weeye falawlaa sida mudani alitibaac waa itibaaca waxa weeyaan iyagii dariiqoodii la raaco waaldaliilu samciyu daliilkan samcigii alqaadicu qaadiciina ee fii dalika arrinkaa kuba sugan in dee itibaacu un meesha jira ama itibaacu salafi lumma waxa weeye ana ijmaaca alummati ummadda ijmaaceedu xujatun mutabaca waa xujo la raaco sida dee kitaabka way nooguba iman wa huwa mustanadu mucdami shariica shariicada inteeda badanna waxa loo cuskadaba weeye marka muxuu leeyahay halkan saxaabadii marka la eegiyo taabiciintiiyo taas inna masaladan ta'wiilkiiyo umuuraha kamay hadlin saa ay furuucda kale iba ay hadalkooda ugu badnaayey u bisreeyeenee ugu niqaasheenay iyagii markaa u baxsiyeen taasna markaa waxay keenaysaaba dee inay arrinka fiican ama arrinku uu yahayba iyo soo sawaabkii in dariiqoodii la raaco ee sugitaankaas labadaa dhinac dhexdooda ah inuun lagu daysto oo haddii bal wuxuu leeyahay dee arrintan kale ay xaq tahay inunbay ka hadli lahaayeen inunbay baxsin lahaayeen saxaabadii kuma hayno taabiciintii kuma hayno atbaacdoodii kuma hayno iyagoo umuurahaas dee kaba hadlayo baxsiyo haddaba dee markaa waxay noqotay maxalla wafaaq iyo maxalla ijmaac bay xaggooda kaba noqotay arrinkaas ijmaacina waa ka ah xujada qaadicada ah markaa taas bay ahayd oo waa daliilkiisii si uga socday wahuwa musanadu shariica calaa kulli xaalin wuxuu leeyahay markaa dambe ee hadalladaas baa laga soo noqlay ciddi dee wajatu nadar kabale sida dee qolooyinkan kutubtiisa madbaceeyo barhkooda oo kale taas waxa weeye iyagay aragtidooda tahay taasi maata abulmacaali abulmacaali wuxuu dhintay sanata binaysabura raximah llahu tacaala walahu cidat mu'alafaatin fi usuuli اddiin wاlfiqhi wاlkhilaafi wa usuuli اlfiqhi wuxuu leeyahay kutub adigu waxoogaa ah oo usuulu diin oo waa xaggii towxiidka oo dee barhkood sida shaamil iyo kayrkiiba way madbacaysan yihiin kutubtiisii jaanibka oo kuba lahaa dee kutubtiisii hore haba noqoto fiqigiina dee kutub kala duwan buu ka leeyahay oo uu u wenyahay kitaabkiisan annihaaya nihaayat lmadlab fii diraayat lmadhab laydhaha dhowaanahan la madbaceeyey oo marka muqadimaadkiisa iyo faaristiisa lagu daro koo iyo labaatan mujallad lagua madbaceeyo dee kutubta marka la eego heerka salimaha xagga marka la eego madhabta shaafici kaba jirta iyo kutubtoodii horeba ah kolleyna dee wuxuu mukhtasarkii musani yaanu alfaad ahaan usoo dhiganine ayuu bal maalan dee uga yahay kolley idaax iyo bastin fiqiga dee markaasa wlkhilaaf khilaafna waa inta badan dee ama madhabaha ha wada dhigteen waxaa dhici kartana inuu jaanibkooda ee labadii madhabood ee ixtikaaka weyne markaa dhinaca bari ka dhexaysayna madhabta xanafiyada iyo madhabta shaaficiyaday ahaayeen ama madhabta maalikiyadu galbeed bay isagaba badnayd ixtikaak dad sidaasna may jirin oo kale xanaabiladuna waqti kastaba dadkaeeda atbaacdeedu aad bay u yaraayeen oo wujuud badan manaadiq mooyaane kumay lahaynba marka intaba kolkolbay kutubtaa dhigayeen oo kutubulkhilaafka laydhaha isaguna waa lahaa waxaa kalu leeyahay kitaab malaa haweeney doctooradii ay taxaqijisay oo alkaafiya filjadal laydhaha oo isaguna madbacaysan oo xagga jadalkiiyo waxyaalahaas marka kitaabka wuxuu dhiganaya masaladii buu dhiganayaa dee siday qola qabtay ama madhabtii buu dhiganayaa qoladii kalena inay khilaafsantahiyo daliilkoodiiyo waxyaaloa marka waa masaa-ishan ama in dee shaaficiya ama shaaficiyada iyo xanafiyada iskula khilaafeen ama dee madhabahasta dee maalikiyadaba kusoo daro la yskula khilaafay ayuu dhigayaa dee mustanadkoodiina qoladii kaleu dhigayaa daliilkii kale ka jawaabkeedii dee ninkastaana kolle waxaa laga yaabaa kitaabkan hadduu madhab dee isagu kaba soo jeeday wuxuu muujinayaa madhabtiisa quwadoodii muujinayaayo bal taas bay kutubulkhilaaf idhaahaan marka kuwaasna waxa waa ku lahaa iyo wa usuuli fiqi oo dee kitaabkan yaraan haynaa uu kaba mid yahay iyo dee marka la eego kutubta usuusha ah ee fanniganba ah kitaab kaba mid ah oo bal afar kitaaba uu sheego ibnu khalduun muqadimadiisa uu kuba sheego uu kaba dhigo kutubtan usuul fiqiya inay asalka iyo asaaska u yihiin mid ka mida weeyaano waa kitaabkiisan la yidhaha alburhaan fii usuul ilfiqi ama fii cilmi usuul ilfiqi oo laba mujalladoo buurbuuran ku madbacaysanba kitaabkaasoo dee kutubta ugu waaweynba fadligan kutubtiisa waaba dee kutubtii kale ulaa dee waxyaalo kalena waa leeyahayba bal waa tarjamo yaroo kooban maalintii horena kolley wax waan soo sheegnay bal sheekha magaciisana cabdullahi bn saalix alfawsaan bal saaka casharka halkaas inoogu sheegaya ayaa kolley kitaabka waa bilow un